xaafadda islii ee magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya ayaa waxaa ka dhacay iska horimaad khasaare dhaliyay oo dhexmaray ciidamada booliiska iyo ruux hubaysan magaalada oo maalmihii lasoo dhaafay bay ka dhacayeen dilal iyo dhaca loo geysanayo ganacsatada soomaalida ay halkaasi ku nool ayaa waxay sheegeen askarta booliiska inay iska horimaad la galeen ruux hubaysan kaas oo rasaas ooda kaga qaaday waxay tilmaameen in ninkan oo ku hubaysana baskoolada isku dayen inay gacanta ku dhigaan balse uu la dagaalamay ciidanka taasoo ugu dambeyntii keentay inay madaxa ka toogtaan kana furtaan baskooladii uu ku hubaysanaa ciidamada booliiska ee dalka kenya ayaa wada baaritaano dheeraad ah waxayna xuseen inay ku daba jiraan haraadiga dad kale haddii uu ninkan xiriir la leeyahay ninkan la dilay iyo kuwo kale oo saaxiibadiisa ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin baan waxay ku hayeen ganacsada soomaalida ah ee goobaha ganacsi ku leh dalka kenya waddanka kenya ayaa waayihii dambe faraha ka baxay oo xargaha goostay oo meeshii ugu dambaysa gaaray amnidarada ka jirta dalka kaasoo ay ku foogan yihiin dad burcad ah u dhashay dalka dhac bahsana ku haya ganacsatada si gaar ah kuwa soomaaliyeed ee halkaasi ku nool